alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtada bihadyihi ilaa yowm iddiin in sha allahu tacaala waxaynu ka jawaabi doonaa dhowr su-aalood gaar ahaan su-aalaha xidhiidhka tooskaa laleh duruustii aynu ku dhex jirnay su-aashan aan hayo wuxuu yidhi walaalka soo qoray waxaad tidhi haddii la aqiimo adoo salaada xidhay waad ku xidhanaysaa adoon ka bixin marka haddii uu barh tukaday ama aada barh tukatay maxaad yeelaysaa intii aada tukatay miyaad tirsanaysaa haddii waxa weeyaan uu barh tukado de uu kaa horreeyey masbuuq baa tahay salaaddii qeyb lagala horreeyey waxaana markaa ay noqonaysaa markaad la dhammayso intii kuu hadhay inaad u kacdo famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faqduu ama faatimu inta aada soo gaadhaanna la tukada inta idin dhaaftayna dhammaystira buuri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam haddii adigu qeyb aada tukatay oo salaaddii adigoo ragcado ama ragcad ama wax ka badan tukaday aada ku xidhato imaam waxay noqonaysaa marka imaamkaasi salaadaadi adiga markay dhammaato dheeraad ku dari maysa isagu inta u harhsan marka uu kaco waad ka hadhaysaa fadhiga ayaad ku sugaysaa marka salaadiisaasi uu soo dhammaysto ee uu salaamo naqsadana waad la salaamo naqsanaysaa tusaale ahaan ragacad baa tukatay ragacad marka saddex isagu uu tukado ayaa adiga salaadaadi ay dhammaanaysa haddii rubaaci ahayd afar ay ahayd haddii dee ay laba ahaydna hal ragcada markuu tukado markaa isagu intii u harhsanayd buu u kacayaa laakiin adigu waad ka hadhaysaa fadhigaad ku sugaysa inta u harhsan marka uu soo dhameeyo ayaa uu fadhiga kugu soo gaadhayaa atixiyaadka dabeetana hal mar baad salaadii aad kala baxaysaa saas ayay noqonaysaa su-aashan kollay soomkay ku saabsantay maa xukmu imri'in faatatu ayaaman min ramadaan walam yaqdir calaa qadaa'iha qofka maalmo bishii ramadaan ka midii ay dhaafeen oo inuu qallayana aan awoodin haddii maalmahaasi marka hore camdan uu afuray cudurdaar la-aan qallaba kaasi ka ansixi maayo inuu ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keeno oo soomka sunnaha ah uu farabadiyo si soomkaa sunnaha ee mashruuca ah uu ugu buuxiyo nuqsaanta faralkiisa ku jirta ayaa waajib ku ah haddii cudurdaar uu lahaa oo cudurdaar awgii cudurdaar sharci awgii u afuray oo markaa qallihiina uu suurtogeli waayo u awoodi waayey waxay noqonaysaa dayn lagu leeyahay oo marka uu awoodo uun in uu soomo ayaa waajiba faciddatun min ayaamin ukhar buuri ilaahay subxana wa tacaala waa tiro maalma oo u dhiganta maalmihii uu afuray oo maalmo kale ah waa inuu soomo waxay markaa ahlucilmigu ay ka hadlaan haddii soomkiisu uu licudrin ahaa cudurdaarawgii afurkiisu ama soomkaa uu ka tegay cudurdaarawgii hadduu uga tegey oo markaa rabadaantii kale u soo gasho isagoo weli aan qallayn cudurdaar la-aan uu dib dhigo laa shaka xaaladda dee qadaagii ka dhici maayo waa lagu waa lagu leeyahay bilitifaaq si la isku waafaqsanyi laakiin waxaan qallo ahayn miyaa lagu yeelanayaa ahlu cilmiga qaarkood baa waxay qabaan in lagu yeelanayo maalin walba qallaheeda iyo maalin walba fidyo miskiin inuu quudiyo labadaasi in lagu wada yeelanayo maadaama rabadaantii kale ay usoo gashay isagoo weli aan waajibkii hore aan iska gudin cudurdaar la-aan qowlkaasina waa ka ansaxay saxaabada sida cabdullaahi bni cumar iyo abu hurayra marka waa qowl qawiya weeye in qofkii cudurdaar la-aan dib u dhigay ilaa ramadaanta kale ay usoo gashay inuu qaleeyo maalin walbana fidye uu ka bixiyo qad saxa dalika can abi hurayra wacan ibni cumar radia allahu canhuma halkan waxa uu leeyahy maa xukmu alanashiid ama nashiidooyinka waxaa la idhaahdo xukumkoodu waa maxay nashiidada haddii lagu tacabudayo oo lagu cibaadaysanayo sida qasaa'idka dadka qaarkood ay akhriyaan iyagoo cibaado u niyeysan iyo ilaahay subxaana watacaala inay ugu dhowaadaan laa shaka taasi inay tahay bidcatun muxdathatun fii diin illah bidco lagu soo daray ilaahay diintiisa waxaana ku dabaqmaaya qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam man camila camala laysa caleyhi amruna fahuwa raddun in qasaa'id iyo anaasheed akhrintooda ilaahay loogu dhowaado oo cibaado loo ictiqaado loo niyoodaana lam yakun min amri nabiyi calayhi salaatu wasalaam walaa min diinihi walaa min diini saxaaba wax rasuulku uu sameeyey ama saxaabadu ay sameeyeen ma ahayn waxaana ahlucilmigu berigii hore u yaqaaneen assamaac magacaas kutubna waa laga alifay ibnu lqayim raximah allahu tacaala kitaab buu ku leeyahay aymo kalena kutub bay ku leeyihiin almadaahib alarbacana waxay isku waafaqeen qofka anaashiiddaasi sameeya ama qasaa'idka akhriyaya ilaahay baan ugu dhowaanayaa la cibaado u niyeysan maca daalika dee isluxa raacinaya ama waxaa xadrada la yidhaahdo qofkaasi inuu yahay qof aan xataa shahaadadiisa aan la aqbalahayn qof aan maragalahayn ayaa almadaahib alarbaca ay isku waafaqeen waayo waxaanuu sameeyey ayaa ah wuxuu isku daray bidco iyo fisqi fisqi buu ilaahay subxana watacaala ugu dhowaanaya waxaa la dhaha raqsigu waa min acmaali lfusaaq isruxa iyo jaasku siduu doonayaba ha u dhacee fusaaqda acmaashooda ayuu kamidi marka camal fisqi marka horeba ahaa ayuu uhi ilaahay baan subxaana watacaala aan ugu dhowaanaya marka inaanu shahaadogalba ahayn markhaatiba aanu geli karin ayaa aimadu raxmat ullaahi calayhim ay tilmaameen haddii marka aan lagu tacabudahayn oo ilaahay aan loogu dhowaanahayn xaaladda caynkaasiya waxaa la akhriyi karaa anaashiidda marka shaqo adag la qabanayo tusaale ahaan si shaqadaasi la isugu dhaafiyo oo sidii saxaabadu markii ay qodayeen dhufayskii magaalada madiine lagu wareejinayey ghaswat alaxzaab macnaa kelimaad noocaasa ayay ku dhawaaqayeen lain qacadna wاnnabiyu yacmalu fadaka mina alcamalu اlmudalilu iyo kelimaad lamida haddaanu fadhiisanno iyadoo nebigu shaqaynayo calayh الsalaatu wasalaam kaasi waa camal inaanu lunno macnaa sabab u noqonaya marka waa nashiid ama waa geeraar dadka camalka iyo shaqada ku dhiiri gelinaya oo waxa soomaalidu ay u yaqaaneen hees howleed marka haddii ay kelimaadkeedu fiican yihiin kelimaad xunoo dee sharci khilaafsan aanay ahayn isla markaana dee naqmadii iyo laxnigii heesaha aan lagu akriyin aalaadkii lahwigana aanay wadan aalaat lahwi waaarab oo muusigii iyo durbaankan kana inagu durbaanka u naqaano tabli baa la ydhahaa haddaanay markaasi wadan dhibaato ma leh wa kana linabiyi calayhi الsalaatu wasalaam gulaamu aswad yaxdu yuqaalu lahu anjasha faqala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam ya anjasha ruwaydaka biاlqawaariir xadiidkana bukhaari baa fi kitaab اladab ku wariyey rasuulku wuxuu lahaa addoon madow oo anjasho la odhan jiray kaana yaxdu manaa geeraar buu geelu si uu u socdo iyo awrtan la saaran yahay ayaa geeraar kaga mirqaansiiya ayuu markaa tirin jiray markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam yihi ruwaydak macanaa aada yar anjashow ruwaydak bilqawaariir alqawaariir almaqsuud bilqawaariir waa annisaa macanaa sawdkaaga ama codkaaga dumarka ha ku fitnayn waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray geeli de haddii aada u heesto geelu waa isilaabaya waa dheeraynaya dabeetana dumarkii saaraa ayaa waxaa laga yaabaa dee si daran inuu la socdo oo dhibaata ay ka soo gaadho laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidiisa uguma diidin ama anaashiidda maanta jirta ee casriga ah anaashiidda maanta jirta ee anaashiid loo yaqaano dhowr arrimood bay ku diideen ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim culimo badan baa diiday ka sheekh ilalbani sheekh fawsaan sheekh ibnucuthaymiin suwarkeeda qaarkood waxaa ka mid a waxyaabaha lagu diiday horta in loo bixiyo islaamiya oo la yidhaha anaashiid islaamiya anaashiid islaamiya magaca noocaasi culimadu waa diideen sida sheekh fawsaan oo kale kitaabkiisa alajubat almufiida cala as'ilati almanaahij aljadiida sababta markaasi uu diideyna waxa weye wakadalika sheekh ibnu cuthaymiin in anaashiid islaamiya lagu magacaabo waa diiday waayo haddii la yidhaha waa anaashiid islaamiya in lagu tacabudi karo shay islaamku uu la yimi oo oo uu sharciyeeyey oo lagu tacabudi karo lagu cibaadaysan karo dee ilaahay loogu dhowaan karo macnaha noocaasiyo ayaa magacaasi uu xambaarsan yahi taasi waa ta koowaad ta labaad qaabkan loo qaadayo ama loo tirinaya waa waa laxnigii heesaha weyi waa qaabkii heesaha taa lafteedana mamnuuc bay ku noqotay mar saddexaadka in badan oo ka mida waxaa raacsan waxaa loo yaqaano tabliga oo tabligu waa ka inagu aynu u naqaano durbaanka oo dufka dumarka loo ogol yahay waa ka maftuux min jiha dhinac ka furan waayo sawdkii muusigoo kale kaasi samayn maayo caagad af bannaan ama daasad haddii la garaaco laakiin bahalkan erigan haragga lagu wareejiyey inagu durbaanun baynu iska nidhaha dufkana had iyo jeeraale isagun baa lagu fasiraa tafsiirkaasina waa khaldanyi tabli baa la idhaha magaciisa kuubana waa la idhaahdaa xadiidka rasuulkana calayh isalaatu wasalaam magacaas ayuu ugu soo arooray marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam nahaa can ilkuuba kuubaduna waa bimacna tabl xadiidkuna waa saxiix kitaabka taxriim aalaati illaahi waaarab ayaa sheikhulalbani uu ku keenay uu ku saxiixiyey marka kaana in badan oo anaashiidda maanta ka mida waa waa loo garaacaa oo qowdaasaa lagu hayaa bal qaarkood waxay soodhanaysaa malaha kuwa moobilada dadka qaarkood ay ku duubtaan iyo malaha muusigii caadiga ahaa ayaaba la socdaba iyadoo tabliga laftiisu uu muusiga uu ka mid yihi min aalaati illaahi waaarab taana mamnuuc bay ku noqotay waxaa kaloo mamnuucay ku noqotay inay dadkii ka qaalib noqotay xataa shakalat can bacdi shabaab alqur'aan dhallinyarta qaarkood qur-aankii bay ka mashquulsan gabayga markaa mubaaxahayna qofka haddii uu ka qaalib noqdo oo xataa dee qur-aankii uu ka mashquuliyo waxa uu noqonayaa madmuum walihaadaba bukhaari saxiixiisa u baabaystay sida insha allahu tacala aynu arki doono baabun ma yukrahu an yakuuna alghaalibu cala alinsaan ashicru baabka in la karho in qofka gabay uu ka qaalib noqdo walow gabay mubaaxaba ha noqdee wuxuu soo arooriyey markaa xadiidka uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laan yamtali'a jawfu axadikum qayxan xataa yariyahu khayrun lahu min an yamtaliya shicran in midkiin laabtiisa malexe ay dhaamiso ayaa u dhaanta inuu gabay buuxiyo marka waa imtilaaga buuxinta uu buuxiyo walow mubaaxba ha noqdee ee qur-aankii iyo dikrigii iyo aanu meel uga tegin ayaa gabaygii xataa mubaaxa ahaa uu ku noqonayaa mamnuuc sidaas ayaanu bukhaari raximah allahu tacala xadiidka uu ka fahmay tabwiibkiisuna dee macnaha noocaasiya ayaa uu tusinaya mashaakilka kale ee maanta ay yeelatay waxaa ka mida taxmiis ashababa wa xamlihim calaa umuurin gayri mashruuca in anaashiidaasi ay dhalinyarta xamaasad geliso oo ay ku kelifto inay sameeyaan arrimo waxa weeyaan aan aan mashruuc ahayn marka baashaasi waxaa muhima in aada looga fiirsado oo inahaasi waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku eekayd oo marka howl adag iyo la qabanayo si dadka camalka loogu ilowsiiyey iyo hawsha camalka shaaqa ah laakiin in wixii laga dhigto diin oo barnaamij laga dhigto oo dacwaddii qeyb ka mida waxa weeyaan uu noqdo taasi waxa weeyaan ma aha mid asal ku leh sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkood yidhaahdaan dee dadkii haddii aanu tamhiiliyaad ama riwaayad u dhigno oo anaashiiddaana aanu maqashiino waa noo soo joogsanayaan oo markaa waana dhegaysanayaan oo wax kale iyo khayr kale waa u raacin karnaa lakiin haddii kale noo soo joogsan maayaan sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala ayaa waxaa la weydiiyey su-aal sidaasoo kale ah waxaad ka warantaa dad haddii loo garaaco tabl oo nooc min annashiid ama nooc min asamaac loo qaado macnaa markaasun ku dhegaysanayo oo kadib khayr aad ka dabageyn karto markaa sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu jawaabtiisa kusoo khulaaseeyey inaanay arrintaasi ka mid ahayn hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii carabi aada bay u jecleed gabayga oo aada bay u jeclaayeen sidaas oo kale waxyaabahaasi ghinaaga iyo waxyaabaha lamida iyo waxyaabahaasi la garaaco haddii markaa uu garaaci lahaa in badan oo ka mida arrintaasi waa soo jiidan lahayd oo inay dhegaystaanay usoo fadhiistaan bay sabab ugu noqon lahayd wamaca daalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma isticmaalin gabayga xataa mashruuca goorta uu isticmaalayna waxay ahayduun yanaa marka uu u jawaabayo nacam oo saxaabadiisa wuxuu u baneeyey ama uu faray marka uu ka jawaabayo gabayada markaa cadowga ilaahay ay ilaahay subxana watacaala diintiisa ay ku aflagaadeynayaan ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam waddo la marana haddii dacwad laga shaqaynayo haddii wax kale laga shaqaynayo tii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa u fadli badan wallahu aclam ida kaana alimaamu yukhطiu fi lqur'aan hal yajuusu an nusalliya khalfah hadduu imaamku qur-aanka khaldayo ma lagu daba tukan karaa culimadu waxay idhaahdaan ninka laaxinka ah watukrahu salaatu khalfa faasiqin wa fa'faa'in wa tamtaamin wa laaxinin waa ka cumdatu saaliga saa ku qora waa la karhaa in lagu daba tukado qof faasiq ah waa makruh macnaa waa ansaxaysaa salaatu khalfa laakin waa makruh iyo mid tamtaam oo dee taada miimka ku celceli taada ku celcelinaya oo ta ta ta ta taada ay kaga dheganta iyo fafa kay faada kaga dheganta ama xaraf kalaba kuwaana sababta loo karaayo waxay tahay lianna yutawil qiraa'adii baa intii ay ahayd uu ka dheeraynayaa qur-aan hadda dheeraadana ma akriyin laakiin xuruuftaa dee zaa'idkee uu ku celcelinayo ayaa sabab waxay u noqonaysaa inay qiraa'adiisu dheeraato saa awgeed bay makruuha ay u noqotay wa laaxinin culimada qaarkood laxaan bay ka cabiraan laakiin laaxin ayaa saxa iyo ka qur-aanka laxninaya laxnigaa markaa qofku marka uu qur-aanka ku samaynaya makruh tahay in lagu daba tukadaana waa waa allaxnu fii kayri lfaatixa waa laxniga faatixada qiraa'ada aan ahayn uu ku samaynayo oo weliba laa yuxiilu lmacna macnahana aan bedelahayn calaa kulli xaal soo ururiyo imaamku hadduu faatixadii laxninayo faatixada akrinteedu waa rukn min arkaani salaa qur-aanka dheeraadka ka haya waa mustaxabe hadduu faatixada qiraa'adeedii uu laxni ku samaynayo laxnigana dee waxaa la yidhaahdaa waa alkhaطأu fi lcraab almaqsuudu bilaxni sida damiiri uu ku yidhaha kitaabkiisa la yidhaha anajm lwahaaj fi sharxi اlminhaaj waa alkhaطأu fi lcraab waa qofku inuu khaldo kelmadda icraabteedii ayaa la idhahdaa laxni markaa haddii faatixada uu laxninayo laxni macnaheedii bedelaya dee kaa in lagu daba tukadaa ma banaana iyada oo la helaayo waxa weeyaan qof faatixada saxaya in lagu daba tukada ma aha calaa kulli xaal ma banaana yaan odhan in lagu daba tukada ma aha sida inuu leeyahay tusaale ahaan siraaط aladiina ancamtu calayhim ama ancamti calayhim siraaط aladiina kuwii wadadooda igu hanuuni ancamtu calayhim anigu aan u nicmeeyey bay noqonaysa hadduu ta'da godo ancamti calayhim adigu gabadhay aada u nicmaysay bay noqonaysaa hadduu ta'da hoos dhigana marka ancamta calayhim ayaana sax laxnigu haddaanu macnaha bedelahayna dee salaadiisi waa ansaxaysaa cidda ku daba tukatana salaadoodu waa waa ansaxaysaa shakilaan waxaan uga noqday hadalkii hore ahaa ma banaana leannu ahlucilmigu waa isku khilaafeen qof salaadiisa arkaani ay ka maqan tahay ama arkaanta qaarkeed khaldaya haddii lagu daba tukado ma ansaxaysaa salaadda qofka ku daba tukaday haddii qofka isaga salaaddu ay u ansaxdo cidda ku daba tukatana waxa weeyaan salaadoodu sax ayay noqonaysaa man saxat salaatuhu saxat isalaatu khalfahu marka laxniga hadduu macduur ku yahay oo dee aanu intaa inaan haynba aanu garanahayn dee qofka ku daba tukadana salaadiisu waa waa ansaxaysaa haddii qofku salaadiisu aanay ansax ahayn qofka ku daba tukanaya salaadiisu waxaanay ansaxahayn hadduu og yahay tusaaleaan qofkii cudurdaar ma leh oo salaaddii arkaan buu ogaan uga tegayaa ama iyadoo faatixada berashada suurtagalu ahayd ayaanu baran oo tafriid buu samaynaya ka gaabin waajibkaa saaraa dee salaaddu ka ansixi maysa kaa wuxuu ku daba tukanayaa hadduu og yahay baanay ka ansaxayn laakiin haddaanu xaalkiisa ogeyn salaaddu waa ka ansaxaysa wallahu aclam nin ayaa waxa uu yidhi qof dhintay wax waa ku tari karaa isagoo ka tusaale dhiganaya nebiyullaahi muusa markii nebigeenna calayhi isalaatu wasalaam uu kala hadlay salaadda hadee jeraale qisadaasi waa ku celceliyaan majaalis ama fadhiyo badanna waa kaga jawaabnay awalan waxaynu leenahay qofka muslimka waxaa waajib ku ah an yatabica almuxkama min aladila adilada muxkamkaa ee macnaheedu waadixa uu yahay ee uu cad yahay inuu raaco ayaa waajib ku ah amaa qofku inuu ka tago deliilka muxkamkaa oo uu raaco deliilka mutashaabiha ah ee si xaqa waafaqsana loo fasiri karo si baatilana loo fasiri karo taasi waxay calaamad u tahay zayq iyo lumitaan qalbigiisa ku jira fa ama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati wa ibtigaءa taawiilih ilahay baa subxaana watacaala sidaasi yidhi adilada muxkamkii waxay tilmaamaysaa qof dhintay inaan la baryi karin waayo qofkaa dhintay tasarufkiisa ayaa go-ay rasuulkaa yidhi idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu ila min halaath dadka dhintay xabaalaa ku jira in loo duceeyo ayuunbaa diinteennu ay jidaysa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ina baray ee in iyaga wax la weydiisto mahmaa ay darajadu sarraysay markii ay noolaayeen meella ilaahay sharcigiisa kagamay soo aroorin baryada la baryo cid aan ilaahay ahayn ama qof maqan ama qof dhintay ama haba noolaaday la weydiista wax ilaahay moo cid kale aanay bixin karin inay shirki tahay qur-aanka aada bay ugu soo noqnoqotay oo shirkiga ugu badan nooc anwaacda shirkiga ugu badan ee qur-aanka ku soo noqnoqday ilaahay subxaana wa tacaala in badan uu ka digay ee uu ku sifeeyey kufri ee uu ku sifeeyey dulmi ee uu ku sifeeyey shirki ilaahay subxana wa tacaala uu ku sifeeyey waa shirku ducaa shirkiga waa shirkiga baryada gala marka adiladaasi waa adilo muxkama deliil kasta oo mutashaabih ahoo dadka qaarkood ay ka fahmi karaan macno baatil o ah in la baryi karo cid aan ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn waxaa waajiba qofka muuminkaa la gudboon inuu u celiyo adilada muxkamkaa sidee ugu celiy yajibu raddu lmutashaabih ila lmuxkam siduu ugu celinaya macnaheedu waxa weeye an yufasira almutashaabih calaa dawi daliili muxkam aw tafsiira yuwaafiqu adaliil almuxkam waxaa waajib ku ah daliilkan mutashaabiha ee macno baadila dadka qaarkood ay dee u daliishan karaan markuu fasirayo qofka muuminkii waa inuu ufasiro si waafaqsan sida daliilka muxkamka weyna tusiyey tusaale horena waa u sheegnaye ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka in fara badan ayaa marka uu iska hadlayo wuxuu cabiraa jamac ayuu cabiraa inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun imise waxa weeyaan damiir oo jamac tusinaya oo ilaahay subxaana wa tacaala u noqonaya ee aayaddaa ku soo arooray inaa iyo naxnu iyo nazalnaa naada ku jirta wa inaa haddana xaafiduuna wowda ku jirta manaa hadihi kullaha waa damaa'ir jamc tusinaysa marka aayaddaasoo kale markaad fasiraysa maa inaad tidhahdo hadda aayaddaasuun qof ku dhege ka waran oo uu yidhaahdo ilaahay mid qura maahee xataa laba waa ka badan yaho waa saddex iyo intii ka badan waa isoo kan ilaahay naxnu leh naxnu miyaanu damiiruljamc miyaanu ahayn jamc miyaan loo loo isticmaalin iyo wowdan iyo naada iyo kullaha hadduu deliishado ka waran waxa le waxa waajibku waa aayadoo kale aayaddanoo kale markaad fasirayso in aad ku fasirto tafsiir waafaqaya adilada faraha badan ilaahay waxdaaniyadiisa tusinaysa kelinimadiisa sida qul huwa allahu axad iyo adilada kale waxa weeyaan lamida iyo laa ilaaha ilaa huwa wagayruha allahu laa ilaaha ilaa huwa iyo adilada kale faraha badan oo tafsiirka waafaqaya wuxuu noqonaya in la ha ilaahay waa mid qura sida adilada muxkamkii ayna tusisaye laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu halkan uu jamaca u cabiray isagoo keli ah waa waa litacdiim liyucadima nafsahu si ilaahay subxana wa tacaala naftiisa uu u weyneeyo taasna waa lagu yaqaanaa asaaliibta luga alcarabiya in alwaaxidu aladi yucadimu nafsahu uu isticmaalo damaa'irtan iyo dee kelimaadkan tusinaaya jamaca ka quree naftiisa weyneynaya marka taasi waa tusaale aan doonayo inaan waxooga ku yaro sharaxo sida mutashaabiha loogu celiyo muxkamka aynu masaladan u nimaadno masaladan waxaynu leenahay qofka baryaya cid aan ilaahay subxaana wa tacaala aan ahayn makhluuq dhintay baryaya qisadan wax daliili uguma jiro marka dhowr dhinac laga ego dhinaca koowaad in masaladaa loo daliishadaa waa mutashaabih alistidlaal waitibaac almutashaabihna in la deliishadoo la raaco daliil mutashaabihana oo adilada muxkamkaa laga tagaana waa daliilu calaamatun cala zayq qofkaasi inuu yahay qof lumay oo waddadii xaq ahayd ka leexday ayaa taasi ay daliil u tahay nacam mar labaadka waxaynu leenahay arrintani waxay ahayd arrin haybiya ayay ahayd arrimaha haybiga macnaa arrin inaga maqan oo caalamulmushaahadka aan ka dhicin arrimaha haybiga inaga maqanna sidooda ayuunbaa loo rumeeyaa oo iimaanka aliimaanu bilghayb waa derajo sare laakiin wax kale loogama qiyaas qaato alghaybu laa yuqaasu caleyh wax kale loogama qiyaas qaato uu lama haleeshiiyo walihaada qofka ilaahay subxaana wa tacaala faham siiyey xadiidka ay qicadan ama qisada qeybtan ay ku jirta laftiisa ayuu ku radin karaa qofka xadiidkan u daliishanaya dadka dhintay in la bari karo qaabka markaa loogu radinaya waxay tahay in la yidhaahdo xadiidka laftiisa waxaa ku soo aroortay ana anabiya calayhi الsalaatu wasalaam qudima lahu fi tilka aleyla khamru wa laban rasuulka waxaa loo soo dhigay habeenkaa caano iyo khamri baa lasoo hordhigay dabeetana akhada annabiyu calayhi salatu salaam allaban caani buu qaatay markaasaa la yidhaha asaaba alfitra anaa sidii saxda ahayd buu asiibay markuu caanii uu qaatay khamrigii uu ka leexday markaa ma la deliishan karaa qeybtaana oo axkaamteennan adduunye ma loo deliishan karaa ma la odhan karaa qofka martidii markuu ku yimaado waxa bannaan inaad dhalo khamriya iyo dhalo caana aada isu garab dhigto dhalo khamriya weliba dee khamrinimadeeda aanay ila qofka marka la imtixaamaya nooc min atamwiih baa lagu sameeyaayo dee shayga looma caddeeyo si uu jawaabta si dhaksaa u heli karo looma caddeeyo waa waxoogay la maldaha markaa khamri sharaabka tufaax u eeg iyo caana ma isu soo garab dhigaysaa qofka martida kuwa adoo xadiidka laftiisa deliishanaya oo hadduu khamriga qaato ma odhanaysaa waa khayrlaawe hadduu caanaha qaatona ma odhanaysaa asaaba alfitra de waa maya soo maaha waayo xadiidka soota ku timi maxaad u deliisho weydeen waxay odhanayaan arrin haybiya bay ahayd oo inaga maqan oo axkaamteennan adduunyaha dilo kala xukumtae lama deliishan karo dee tanna waa la mid baynu leenahy labaduba xadiid bay ku wada jiraan inuu nebi muuse calayhi salaatu wasalaam rasuulka qadiyadda salaada uu kala teliyey iyo iyo taniba xadiid bay ku wada jiraan sidaa tan aad u tidhi waa arrin haybi oo lama deliishan karo taa lafteedana ha deliishanin taasi waa weji labaad weji saddexaad waxaynu leenahay arrinta aad u deliishanaysaan qisadan iyo qisadu waaba kala duwantay antum fii waad waalqisatu fii waad limaada lanna nebi maxamed calayhi salatu wasalaam qof dhintay oo dee qabrigiisii ku jira muu baryin oo waxma weydiisan ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi muuse oo soo hor fadhiya oo nool oo hadlaya ayaa tala u sheegay kullu ma fi lamri waa maxay waa inuu taladaas inuu qaatay idinkuna dad dhintay oo inaga maqan xabaalahooda ku aasan ayaad u deliishanaysaan in la baryi karo marka miyaana kala duwaneyn awliyadan aad leediin waa la baryi karaa sheekh hebel sheekh jabarti sheekh isxaaq sheekh jeylaani sheekh samaroon sheekh fulaan halkan soo fadhiisiya halkan iyagoo fadhiyo hadlaya haddaanu aragno talinaya dee odayaasha talada waanu ka qaadan doonaa qisadu intaasunbay dee tusinaysa hadday halkan soo fadhiisan lahaayeen talada waynu ka qaadan lahayn sida kuwa noole dee soo fadhfadhiba talada aynu ka qaadano laakiin dad dhintay oo xabaalahoodii ku jira oo ilaahay inuu og yahay waxay ku eedan yihiin barya baad leedihin qisadana waad deliishanaysaan markaa qisada waxay ka hadlaysa iyo waxay adigu ka hadlaysaan dee shaqaba iskuma laba laba masale ayay kala yihiin qof dhintay markaa inaan la baryi karin caqligaa tusinaya intaan sharciba aan la gaadhin caqligu wuxuu inaga tusinayaa oo loogu tusaalayn karaa dadkan baryaya dadka dhintay ku tacalluqsan war ninkanaad baryaysaan ninkii idinkoo dul jooga naftu ka baxday miyaanu ahayn haa ninkii aad idinku maydheen miyaanu ahayn waa isagii kaad kafanta u xidheen miyaanu ahayn kaad xabaasha u qodeen eed iilka ku damsiiseen miyaanu ahayn waa isagii kii xoolihiisii markuu dhintay aada qaybsateen miyaanu ahayn waa laftiisii kii gabadhiisii la dumaalay ama nin kaleba iska guursaday miyaanu ahayn waa isaga laftiisii kii hadduu suldaanaha ama caaqila ama madaxweynaha mansabkiisii nin kala qabsaday miyaanu ahayn waa isaga laftiisi oo ma ninkaad dhaxal wareejiseene intii uu lahaa aada tidhahdeen mar hadduu dhintay sida aad ka cabirtaan nin dhintay kebihiisa dhaama yaana waxay ujeedaan xagga waxtarka hadalkaasi dhinac buu sax ka yahay xagga waxtarka dee kebihiisi waa lagu intifaacaya waa la gashanaya laakiin isagii dee waxa weeyaan waxba tari maayo weyaan macnaheedu hadalka haddii macnaha looga jeedo hadal saxa weeye walihaada abubakar uu yihi radia allahu canhu markii uu dardaarmayey laba go u lahaa buu yidhi oo hore u isticmaali jiray labadaa intaad maydhaan kafan iga dhiga alxayu awlaa biljadiid qofka nool ayaa u mudan maryaha cusub macnaa oo dee inuu gash inuu dhaxlo uu ku intifaaco ay tahay marka ninkani haddii uu cid kale wuxu tarayo lama dhaxal wareejiyeene quyar buu xaaskiisii isagayma lahaa nin kale ma guursadeen halkaa qabriga hadduu wax ka maamuli karayo dee halkaasuu madaxweyne ka soo ahaan lahaa ama suldaan ama markaa meena taasi idinku fileen qofkani inaanu aanu waxba aanu qaban karin waxaa laga yaabaa inay kudhaahdaan maye waxa weeyaan waa waxbuu taraa waxba waxbaan uga soo joogni daliilkooda u badan waa inay idhahdaan waxbaan uga soo joogni gabadh baanu beri ku nidhi mar walo wax yar ay weydaba sheekh beryi jirtay dee kibriidka arki weydo dee milixda yara arki weydo anu ilaahay baryo iska dati waxaan uga soo joogay sheekh hebel sheekh cali beyle shekh cali beylo ah sheekh cali beyle waxaan uga soo joogay ayadaan uga soo joogi mit maxaad uga soo joogtay anigoo beri maqal la jooga ayaan meel ku gamayo dabeetana waxaan arkay maqashiio aada iiga fogoo dacawa ay eryanayso dabeetana kamana gaari karo alla awowgay sheekh cali beylo maqasha dacwada iga reeb baan idhi markiiba sheekh marya cadcad oo garh weyn ayaa halkaa ka soo booday oo dacawadii ka eriyey maqashii markaa ma taasaan uga soo jooga markaasa idinkuna qunyar iska leedihin habaryi waxaynu leenahay sideedaba qaacida ayaa muhima in la fahmo shaygu hadduu xaaraan yahay manfaco adduunyo oo laga helo xalaal kuma noqdo shaygu mar hadduu sharci ahaan ku xukumayo inuu shirki yahay sida baryada dadka dhintay la baryayo manfaco laga helo qof uu ka helay dee xalaal ku noqon maayo tusaale caqliya waxaad ka warantaa qofka waxa weeyaan tusaale ahaan zinada lacag ka helaya waxaan odhanaa mar hadduu lacag ka helayo zinadii xalaal bay noqotay ama khamriga tusaale ahaan lacag ka helaaya amaba se bani aadam buu u tukanaya yusallii lbni libni aadam qof baa wuxuu ihi aniga ninkii ii tukada waxaan siinayaa kun doolar baan u dhiibaya deetana nin baa isagoo kunkaa doonaya u tukaday ma odhanaynaa in ilaahay cid aanay loo tukadaa waa bannaantay mar haddii kun doolar lagu helayo markaa shaygu mar hadduu shirki yahay ama manfaco ku hel ama ha ku helinoo shirki waa shirki shirkina waa xaaraan walihaada baa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab kitaabu tawxiid baabu maa jaa ama baabun min ashirki alisticaadatu bigayr اllah waxa uu ku keenayaa qowl اllahi tacaala waanahu kana rijaalu min alins yacuuduuna birijaali min aljini fazaaduuhum rahaqa rag insiga ka mida waxay magangeli jireen rag jinka ka mida talow magangalkaasi wax ma ku heli jireen nacam waxbay ku heli jireenoo waxay odhan jireen marka ay safraan meel cidla ay degaan inta jinku uu baqa geliyey odhan jireen acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaa'i qowmihi ninka jinka ee dooxan odayga ka ah ayaan magan gelaya waxaan ka magan gelayaa kuwa wax magaradkaa ee dee tolkii ka mid a dabeetana kaasaa kala hadli jira oo odhan jiray war ninku anuu i magan gale waa kan isagii caabuday cidina yaanay taabanin waa magantayde soo manfaco kuma helin shirkigii iyo alisticaada bigayr illah aayaddaa masaa-isha uu ka hoo saaray sheekhu waxaa ka mid a masaladaasi aynu sheegnay kownu shay taxsulu bihi manfacatun dunyawiya laa yadullu calaa annahu laysa bishirkin ahaanshaha shayguu yahay mid manfaca adduunye lagu helayo bimacnaa ka dhalan mayso inaanu shirki ahayn waxaanaynu leenahay dadkii dhintay marnaba iyagu xabaalahooda kama soo bixi karaan tasarufna adduunyadan dusheeda kuma laha tasarufna adduunka dushiisa kuma laha laakiin qofkuu ciddan u arkayaa ma aha qofkii dhintay oo soo baxay ilahi baa hi xaraamun calaa qaryatin ahlaknaha anahum laa yarjicuun dad dhintay soo noqon maayaan ilaa yaajuuj wamaajuuj la furo qubuurtooda dib uga soo bixi maayaan haddii qof dhintay oo adduunyada wax ka qaban karayana nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam isagoo dhintay oo markaa la aasay markii saxaabadiisu ay isku khilaafeen cidda khaliifada noqonaysa ayaa quyar intuu qabriga ka soo baxo amase isagoo qabriga ku jiraba uu la hadlo dee dadka kala saari lahaa waqaayic fara badan oo saxaabadu ay u baahdeen cid kala saarta nebi maxamed baa quyar qabriga ka soo bixi lahaa meesha nebi maxamed uu soo bixi waayey cid kale waxa weeyaan soo baxaysaa ma jirto markaa shayaadiin baa dadka ku lumisa qubuuraha iyo dadkaasi dhintay oo qofkii dhintay isu soo ekeysiisa tusaalayaal badan oo masalada ku saabsanna sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu ku sheegaa kitaabkiisa la idhahdo alistigaaf fi raddi cala albakri amhila kaiira ayuu sheegaa nacam marka shayaadiintuna macruuf bay ku ahaayeen xataa waktigii jaahiliga iyo waktigii asnaamta la caawidi jiray fii cahdi nabiy calayhi isalaatu wasalaam wamaa qablahu inay dadka asnaamta ay u dhex galaan oo asnaamta dhexeeda ay kala hadlaan marka haddii qabri laga hadlaayo ama cidi ay ka soo baxaysa la arko waa shayaaiin weeye waxaa ka hadlaya iyo waxaa ka soo baxaya ee maaha dadkii dhintay marka masaladaasi sidaas ayaa ay muhim tahay dadka in loogu balballaadiyo oo baaraka allahu fiikum taqsiir iyo gaabin bay inagu tahay dadkoo caqaa'idka noocaasee shirkiga ee kufriga ah aaminsan oo xambaarsan inaan lagala hadal haddii masaajid aynu ka muxaadarayno wax kaloon aynu ka hadalno haddii waxa weeyaan darsi la jeedinaya inaan laba soo hadal qaadinba oo ninka daaciga ama sheekha afkiisa uu ka ilaaliyo inuu shirki iyo bidcaaba uu ka hadlo waa labadii arrimoodoo ugu daraa dabinka koowaadee shaydaanku bani aadamka u dhigtaa sida ibnulqayimi khaatatu laafaanka uu ku sheego waa dabinka shirkiga la idhaahdo marka ninka caalimkaa ama sheekha ama daacigaa ee dabinkaa ugu daran dadka aan uga digahayn waxaa la odhan karaa maa nasaxa alumma ummadda wanaaggeedii kama talin uma nasteexayn dabinka haddii loo geli waayo dabinka labaad u dhigtaana waa dabinka bidcada la idhaahdo inuu dhaho aya ilaahay caabud haddaad diidday cid kale inaad caabuddo laakiin waxaanu ilaahay sharciyey inuu idhaahdo ilaahay ku caabud walihaada baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam min yowmi an bucita maalintii lasoo saaray laga bilaabo ilaa an tawafaahu allah kamuu tegin dadka inuu uga digo shirkiga wax la idhaahdo markuu rasuulku sii dhimanaayey waxa uu lahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaai masaajid alaa falaa tattakhiduu alqubuura masaajid nacam kadalika bidcada waxa la idhaahdo rasuulku mar walba waa ka hadli jiray oo khuabkiisa wuxuu ku furfuran jiray mar walba hadal ay ku jirto digis uu ka digaayo waxaa la idhaahdo bidcada uu caddaynayana waddo la maro tii nebi maxamed inay u khayr badan tahay kadalika xadiidkii cirbaad ibnu saariya waad garanaysaa tawdiica ama sagootiga ahaa oo saxaabadu markay la yaabeen khudbadda rasuulka xeeldheerideeda ay yidhaahdeen kaanaha mawcidatu muwadicin faawsina rasuulku waxyaabih u dardaarmay maxaa ka mid ah waman yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafa kaiira facalaykum bisunati wa sunati اlkhulafaaء araashidiina almahdiyiin caduu calayha bاnawaajid waiyaakum muxdathaati اlumuur markaa qofka dacwadii nebiga calayh الsalaatu wasalaam doonaya labuda an yurakiza fi اtaxdiiri min الshirki wاtaxdiiri min اlbidac wاdacwati ilى اtawxiidi wالsuna in la yidhaahdana maaha quyar la yska yidhaahdo dee dadku waaba muslimiine maxaa shirkiya waxaa lagala hadli doonaa ka muslimkaabaa u mudan in lagala hadlo shirkiga oo xataa haddaanu ku sifaysnayn looga digo nebi maxamed buu ilaahay subxana wa tacaala kala hadlay walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin hadday muwaxidiin ma nebi maxamed bay ka muwaxidsayn nebi maxamed baa saas waxa weeyaan lagu yidhi rasuulku cidduu la hadlayay axaadiidta aada maqasheen iyo kuwo kaleba uu kula hadlayay saxaabatuhu alabraar almuwaxiduun ayay ahaayeen talabaad halkuu tawxiidku joogaa asnaam baa tuulo kasta iyo magaalo kasta ku taalla asnaam tucbad min duuni illah ilaahay sokadii la caabudayo waayo sanam maxaa la wax kastoo shakli ama qaab leh oo ilaahay sokadii cibaado loo leexiye waa sanam marka ma hadihi alqubuur almuntashira fii tuuli اlbilaadi wa cardihi ilaa asnaaman waxa weeyaan qubuurtan beledka meel walba kaga taalla ee lagu dawaafayo ee la baryaayo wax loo gowracaya ma hiya ilaa asnaam tii nebi maxamed uu ka gemi waayey isaa bukhaari warinaya min xadiidi jariir bni cabdillaahi albajali uu rasuulku lahaa man yuriixunii min dilkhalasa sanamka dilkhalasa la yidhaaha wuxuu ahaa taaqiyatu daws qabiiladii daws la odhan jiray ayaa caabudi jiray war yaa iiga soo raaxaynaya marka shay kasta oo cibaado loo leexiyo min duuni illaahi waa sanam sida nebi maxamed uga gemi waayey innaguna waa inaynaan saasoo kale uga gamin ee dhimbiil dabo ina saaran waa inay noqoto dadka tawciya kaafiya la siiyo oo waxa weeyaan aada loogala hadlo dadkuna ilaa ay muwaxidiin dhaba noqdaan oo caqidoodu ay saxanto ay noqdaan mutacaliqiina billaah kuwa ilaahay ku xidhan dadkuma toosayaan xataa iltizaamkooda iyo istiqaamadoodu sax noqon mayso cadowgoodana dadku iskama celin karaan haddii aanay waxa weeyaan noqoneen dad muwaxidiina oo ilaahay subxana watacaala ku xidhan نعلم أن التشhهد الأول سنة أو واaجب ومتaaبعة الإمام واaجب فhل تتبع الإمام المسبوق إذا قام للركعة الثانية وتمت لك الركعة الثانية لا haddيi saلاadu laba رagcadood ay ahaydoo adigu imaamka aad ka horeyso labada ragcadood ay ku dhamaadeen imaamku tiisii labaad markuu u kaco adigu raaci maysid لmaada لأnnahu tiisaasi labaad adiga mid saddexaad bay kuu noqonaysaa salaadaaduna laba ragcadood ayay ahayd saddex ragcadood ma ahayn inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihina horeynu u tilmaanay xadiidkaasi qaacidada sharciga xambaarsan inuu leeyahay istithnaaat oo sida saxiixa ah ziyaadada wixii ziyaado iyo dheeraad salaada ku ah xataa imaamka sahwan ba ha uga dhacdee imaamka lagu raaci maayo lagu mutaabacayn maayo haddii wuxuu leeyahay imaamku uu sahwiyo oo dhinaca bidix uu u salaamo naqsado min jihati shimaal intaanu mid ugu salaamo naqsan sidee arrintaasi loo daweynayaa sujuudu sahwin ma la imanaya ahlu cilmigu sideedaba waa isku khilaafeen xukmu tasliim waxaanay u badan yihiin salaamo naqsigu inuu yahay rukn min arkaani asalaa marka laga reebo waxa weeyaan xanafiyada oo yidhaahda rukun maaha qofku mar hadduu atixiyaadsado faqad tamat salaatu oo wax kasta oo munaafi lisala salaada ka hor imanaya uu sameeyo ayuu salaaddii kaga bixi karaa hadal cunto uu cuno inuu iska kaco xadiidka se masalada ay u daliishadeen waa waa xadiid daciifa oo waa mudraj weeye hadalka macnahaasi tusinaya waa xadiid ibnu mascuud laga wariyo calaa kulli xaal sida raajixa waa inay salaamtu ay tahay rukun laakiin labadu ama rukun baa mise midunbaa rukuna marka ta midigta loo salaamo naqsan inay rukun tahay waa la isku waafaqsan yihi ee ta bidixdu iyaduna ma la xukun baa mise waa mustaxab waxaa ahlucilmigu marka ay u badan yihiin inay tahay taa bidixdu inay tahay mustaxab inay tahay calaa kulli xaal haddii uu sahwiyo oo midig bidixu u salaamo naqsado waa inuu ka noqdo uu midig u salaamo naqsado ma la imanaya waxa weeyaan sujuudu sahwi mise la iman maayo waxay ku xidhan tahay xukumka atasliim can ishimaal haddaynu dhaahno waa rukun ama waa waajib dee sujuudu sahwigii inuu la yimaado ayay noqonaysaa haddaynu dhaha tartiibtaas waa rukun ama waa waajib haddii kalena waxa weeyaan shayga sunnaha ah qofku hadduu ka sahwiyo sujuudu sahwi inuu la yimaada waajib maaha wallahu aclam tusbaxa ka waran inaan ku dikriyo mase jiray waktigii salafka manaa waktigii hore goormaa la helay kollay kutub baa jirta ahlu cilmigu ay ay ka qoreen tusbaxaa kutubta waxaa ka mid a kitaabka uu qoray sheekh baker abu zayd hay-ad kibaar alculamaa walajna daa'ima lilifta ka mid ahaa fi lmamlaka alcarabiya asacuudiya oo magaciisa la idhaahdo asubxatu bidcatu hindiya tusbaxa waxaa la idhaahdaa waa bidco ay la yimaadeen hindidu maanaa ciddii ugu horreysay la timin iyaga ahaayeen ayuu ishaaraya calaa kulli xaal tusbixa marka la eego xaaladiisan waktigan uu ku sugan yahay dadku waxay u aaminsan yihin inuu diin yahay anahu min addiin walihaadaaba ashyaada muqadaskaa ee diinta ka mida sida loo ixtiraamo ayay u ixtiraamaan oo haddii qofka kulkulaytarkiisan aalal xaasiba haddii dhulka ay kaga dhacdo in waxba dareemi maayo waa alaabtiisii oo ka dhacdo uu iska soo qaadanaya lakin hadduu tusbixu ka dhaco ama tusbixii meel yaro liidata uu ku arko inuu tusbixii soo qaadaa u dhunkasho kala daalaya waa shay diinta ka mid ahoo in la weyneeye mutaystay ayuu u aaminsan yahay walihaada shayga haddii isagoon diinta ka mid ahayn diin loo aamino haddii lagu wax lagu tirinayo inuu noqon lahaa markaasaynu masa hadallada dambe aynu ku jawaabi lahayn laakiin imika diin ayaaba loo aaminayba aaminitaanka waxa weeyaan diin loo aaminay shaygaa wuxuu ka dhigayaa bidca ayuu ka dhigayaa marlabaadka haddii tusbaxaasi uu khayr leeyahay nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam qaadan lahaa haddii cibaado dheeraada ay ka dhalanayso dadka uu u kaalmaynayo tasbiix nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ma qaadan tusbax oo taa xadiid saxiixa oo tusinaya ma jiro saxaabadana ridwaan ullaahi calayhim sida ibnu mascuud oo kale waxaa ka sugnaatay oo xaakim uu werinaya dad dhagaxaan waxa weeyaan ku tasbiixsanaya oo ku tirinaayey inuu ku inkiray wakadalika aharu cabdillaahi bni mascuud aladii rawaahu daarami qoladii markaa xalqadaha u fadhidee sabixuu mia halliiluu mia kabiruu mia dee waxay tasbiixdaa ku tirinayeen qururux yaa abaa cabdiraxmaan inamaa huwa xasan nacudu bihi tasbiixa waltakbiira waltahliil saas waa kuwii lahaa haddana waa ku inkiray dhinac kale haddii laga eego waxaa ku jira waxa uu shicaaru noqday bacdu alfiraq addiiniya addaalla ayuu shicaari calaamad u noqday walaa yajuusu tashabuh bilfiraqi daalla almunxarifa walow qasdigiinu haba kala duwanaaday inaad dusha isaga ekaataan firaqa munxarifka ee waddadii rasuulka calayh isalaatu wasalaam ka leexdayna mid bannaan maaha waxaanu noqon karaa midcaatun midcaatun liriya mid qofka ugu baaqa ama ku dhaliya waxa la idhaha istusnimada oo qofka siraa ha la yidhaahdo alale ninkaa tasbiixun buu afka ku hayaa waa kaa tusbaxa waxa weeyaan rogaya uun qofku hadduu waxa weeyaan iska tasbiixsado isagoo tusbaxaan sidan iyo hadduu tusbax ku tasbiixsado tasbiixdu waa kala muuqan og tahay asalkuna waxa weeye sunanka iyo nawaafisha qofku inuu qarsado ilaa wixii shareecadu muujintooda ay la timi mooyaane adif ilaa haada waxaa taas ku dartaa dikrigan tirintiisa ayaa marka horeba kuu dirsaday tusbaxa soo tirinuma isticmaalaysa inaad tiriso ayaa kuu dirsaday dikrigu wuxuu u qaybsamaa mid shareecadu cadad ay u yeeshay kaasina waa kooban yihi oo tasbiixda iyo taxmiidda iyo iyo waxa weeyaan takbiirta salaada dabadeed mid ba saddex soddon jeer la odhanayo marka boqolaadna laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir dikri boqol ka badan shareecadu ay tihi tiriya ayaan jirinba kaana sidaa loo tiriyaa waa fududa amaa dikrigan muطlaqa iska sii daysan qofku meelaha markuu iska marayo markuu fadhiyo ilaahay uu xusayo isaga tiro gaaraba shareecadu ma samayn iska wadun xisaabtu alxisaab laa yadiic cinda allah xisaabtan ilaahay agtiisa lumi mayso ilaahayna marka horeba tiri kuma odhan oo tiradaa xadidan la kaalayo ha kana yarayn ha kana badin marka xisaabta ilaahay agtiisa lumi mayse waxba tusbax aada rogto ha isku mashquulin iska wada waxa weeyaan nacam dikrigaaga silsilat alaxaadiid addaciif ayaa sheikhu اlalbani uu ku leeyahay isna baxdi ku saabsan qadiyadda tusbaxa oo axaadiid mawduucah oo ku soo aroortay ayaa kitaabkiisa sheekhu waxa weeyaan uu kaga hadlay marka bal halkaana insha allahu tacala ha loo noqdo ninka ma loo meherin karaa gabadh uu sino ku uureeyey gabadhu mar hadday sinaysatay cidda uureysay baan la garanaynba yaa kugu yihi isaga ayaa uureeyey kanay sheegatay laa yudra ahuwa am hayruhu ma isaga mise cid kale looma garan karaba taas haddii xataa la gartana gabadhu mar haddii uur ay leedahay sida saxiixa ah waa gabadh ciddo ku jirta licumuumi qowli اllahi tacaala waulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna dumarka uurka leh ajashooda ama ciddooda waxay ku dhammaanaysaa inay uurkaa dejiyaan marka gabadh uur leh cidda ayay ku jirtaa gabadh ciddo ku jirtana meher qaban maayo ama ciddadu ciddatu talaaq ha noqoto rajciya ama baa'ina ama ciddatulwafaat ha noqoto ninkeedoo dhintay inay ka ciddo tirsanayso nacam cumuumul aayana wax ka saarayaa ma jiro xaaladdan ta kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa nahiyey naha an yusqiya arajulu maa'ahu zarca hayri inuu biyihiisa waraabiyo zarac cid kale ay leedahay marka zaracanna sharcan isaguma laha meeshan ku jira ee ku beeran marka biyihiisa inuu waraabiyaa ma banaano sidaa uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ta kale arrintani mafaasid kale ayaa ka dhalatay oo ah alistikfaafu bizina in zinadii la fududaysto bal cinda bacdi annisaa zinadu waxay noqotay aariiq ila nikaax waddada loo maro guurka oo xataa midku ureeyana waxaa laga yaaba dumarku waddamada qaarkood saa la sheegay inay tidhaahdo ama doqon baa tahay midaad isu dhiibto ku ureeyo deet lagu guuriyana miyaad weydi maxaa ku guumeeyey marka guurnimadii wax lagaga baxsanayaa bay noqotayba markii la yidhi kii ku ureeyo adigu noo soo sheegun bay ka dhigantay xumaanta iska sameeyo bal na soo ogeysi uun annagaa kugu dari doono meeshaa nin baabad ka dheefaysaa iyo guri iyo reere marka mafsadada noocaasina waa ka ratibanta waxaa ka reebantay ka ratibanta oo ka dhalatay mafsadada ikhtilaat alansaab nasabkii inuu kharimo oo ibnu zinaa hooyadun in la raaciyaaye marka nin gabadhii lagu xidhiidhiyo waxay noqonaysaa dee in isagii la ilxaaqiyo ayay noqonaysaa oo ilmo sharcan aanu isagu dhalin sharcan ilmo aanu isagu dhalin waxay noqonaysaa in loogu abtiriyo oo axkaam baana taa ka dhalanaysa oo dumarkiisii maxram uu noqdo oo dhaxalkii oo bal inta mafaasid isdaba taalla baleg marka baabkaasi in la xidho weeye xataa waxaa xumaantan iyo zinadan la fududaystay ayaa yaraan lahayd haddii gabadh kasta la odhan lahaa adigaa isu qaba wixii aada la timaado oo cid markaa lagu raacinaya iyo nin ku qaado la odhanayaa toona ma jiro wallahu aclam waaxkum bilahi towfiq wsala allah calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira